bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu duur wanaagsan kusoo dhawaada warkada hornama idaacadda dalsan
gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo diiday
lagu bilaabanaya gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir weydiiyey sayid macali aadan sababta ugu qanci waayey xukunka maxkamadda darajada koowaad ee gobolka banaadir
aabbaha dhalay luul cabdiraxmaan oo sheegay in aanay doonayn diyo iyo wax lacag ah oo ay dil ku qanci doonaan
etoobiya oo sheegtay inay ka go-an tahay fulinta isafgaradkii ee la gashay somalilan
suuqyada magaalada muqdisho oo saaka laga waayay hilibka geela kadib canshuuro lagu soo rogay geela
xaafadaha qaar ka mida magaalada hargeysa ah oo dadkooda uu ku wadoosayay kadib markii ay saameyn ku yeesheen roobabka ka da-ay magaalada hargeysa
akhbaaraadka dibadda ee warkeena duhur aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ogaye arrimaha dibadda ee dalka maraykanka antony blinken oo toddobaadkan u socdaali doona dalka shiinaha
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris labays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale heysmaqal wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo axada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay labaataniyo kowda bisha abriil sanada labada kun labaataniyo afar waxaad u diyaargarowdaan qodobadii warka aada maqasheen oo fidsan
waana ku bilownay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa maanta su-aale waxa uu weydiiyey sayid macalin daawuud sababta uu qanci waayey xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka banaadir ay ku riday in dil toogashaa lagu fuliyo sayid cali ayaa sheegay sayid macalin daawuud ayaa sheegay inaanan ku qanacsanayn xukunkaasi isla markaana uu ahaa mid laga been sheegay dhacdadii ka dhacday gurigiisa oo isagu gabadhii uu qabay la sheegay inuu ku gubay gurigii ay wada deganaayeen gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa sheegay in sababtaasi uu u diiday uu sharaxo islamarkaasna halkaasi uu ku sharaxay sayid cali macalin daawuud sababta uu kiiska ugu qanci waayey maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa maanta u fadhiisatay kiiskan la xiriira kadib markii racfaan ay qaateen qaar ka mida qareenimad u doodayey sayid cali macalin daawuud oo isagu la sheegay inuu ku qarci waayey go-aankii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka banaadir ahayd in dil toogashaa lagu fuliyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo su-aalaha weydiinaya sayid macali cali daawuud ayaa yidhi waxaan rabnaa intaasoo loola sii dhowaado laakiin
anoo dhibana ah dhibkan laysku dul saaray oo laygu magacaabay ina ahay dilaa xaaskiisa iyo carruurtiisa dilay taasna aysan ahayn mid aan jirin
ku celi maxaad tiri
anigii hoosudhig
in laygu been abuurtay awgeeda xukunkan racfaan mudan gudoomiya uga qaatay qof xaaskiisa iyo carruurtiisa dilay ma jiro waxaa laygu tilmaamay nin xaaskiisa iyo carruurtiisa dilay sidaa awgeed oo qof maxay ahayd laygu magacaabay qof dilaa ah dembigiina aanan geysan sidaasa racfaan uga qaatay waxaan halkan u imaaday inaan cadaalad helo
sidee wax u dhaceen marka ma sheegi kartaa waa idin sheegi karaa mudan gudoomiye falkan ma waxaan kaaga rabaa sidii intee kaaga bilaabaa ma habeenkii dhibka dhacaya subaxaydii miyaan kaaga bilaabaa mudan gudoomiye mise isla waktigii dhibka oo dhacay adiga saa u aragtid noo sheeg
horta mudan guddoomiye dhibkan waa dhacay waana waxaa ogahay soomaalina ayaa og tahay dab inuu guriga ka kacay xaaskiigana dhib uu ku gaaray laakiin aniga maana ahayn qofkii maxay ahayd xaaskiisa dilayay ama dabka ku shiday oo gubaayay waxaan waxay ku dhaceen sekadiisa oo lama filaan ah dabkiina guriga waa ka kacay sababo buuq awgood aniga xaaskayga aan isku buuqnay dabkii markuu kacay kadib ee, waxaan u soo baxay ayadoo gubanayso waan badbaadiyey ee, labadii gacmood waa ka gubtay dhagaha waa ka gubtay intaas daaweyna laigu
saasaan rabnaa anaga lacag ma rabno diyo mar waxba ma rabno maasha allah alxamdulilah ilaahay aa mahad leh mar kale ilaah mahad leh mar kale mar saddexaad allah subxaana wa tacaala ayaa mahad leh maxkamaddii rafcaanka waa la furay kolley laba dhinacba way wada hadleen xereelaalihii iyo abukaataalkii kale uu doodaya ee sanahaas alcaalim kolley waxaa la isku soo oo waxaa la- muddo kale la qabanaa adiga
dhegeysiga labadii dhinac ee u doodayay kiiskan maxkamadda racfaanka maanta la horkeena islamarkaana dacwadiisa ay qaadaysay labada qareen u kala doodaya S- eedeysana sayid cali weliba sidoo kale gabadhii dilka loo geystay ayaa labada qareen waxay soo bandhigeen ab- arrimaha ku saabsan kiiskii horey maxkamadda gobolka banaadir ee darajada koowaad ee dilkan ugu soo xukuntay sayid cali kadib gabagabada kulanka uu soo gabagabeeyay max- guddoomiyaha maxkamadda racfaanka islamarkaana kulanka labaada xilliguu dhici doono ee maxkamaddu ay soo sheegi doonto ayaa qaar ka mid ah warbaahinta waxa ay su-aalo ay weydiiyeen aabbaha dhaliiluul waxaana uu sheegay inaanu isagu ku qanacsanayn in diyey wax lacag uu qaato laakiin uu doonayo oo keliya in dal lagu fuliyo sid cali macalin daawuud
saasaan rabnaa anaga lacag ma rabno diyo mar waxba ma rabno maasha allah alxamdulilah ilaahay aa mahad leh mar kale ilaah mahad leh mar kale mar saddexaad allah subxaana wa tacaala ayaa mahad leh maxkamaddii rafcaanka waa la furay kolley laba dhinacba way wada hadleen xereelaalihii iyo abukaataalkii kale uu doodaya ee sanahaas alcaalim kolley waxaa la isku soo oo waxaa muddo kale la qabanaa adigii marka cadaaladdan weligeed anaga wax ka sugayna allah subxana wa tacaala cadaaladdan haddana wax ka sugayna insha allah ma rajaynaysaan in Saad Cali sidaa u rabtaan xukunka marka lagu dhaco cadaaladdan wax ka sugayna
xukunka hore miyaa ku taagantihiin cadaaladdan ka sugayna xukunka hore oo ahaa in laydin doogto miyaa weli ku taagan Sa- saasaan rabnaa anaga lacag ma rabno diyo mar waxba ma rabno xiriiraad ma jiraan qoyska marka laydin soo xiriiri cadaaladdan sugayna xukunka de- fo- tanfiidan sugayna anaga
suuqyada magaalada muqdisho ayaa saaka laga waayay hilibka geela kadib canshuuro lagu soo rogay geela safo cusmaan ayaa warkani si aanba qaadaysa maraykan ma anahan mase soomaaliya anahan yaa annaga soomaaliya anahan lacagtaynu way dhacday waxayna ku dhacday annaga khadiid xumadayna marka waxaan u baahanahan dadka culayska haayo in laga qaado oo culayska nagala wareejiyo dadka aan ka adeega lahayn amba wax naga gada lahaayeen kulli suuq waa laga jebiyey qof wax laga gadaaya male qof kasta dabadaa looga jiraa
wuu haabanayaa suuqa kawaanka hilibka xamrweyne marka laga reebo hilib ari iyo lo oo halkaasi lagu iibinayo waxaa meesha ka maqan iibinta hilibka geela oo sida la sheegay maanta lagu joojiyay khilaaf soo kala dhexgalay dowladda iyo ganacsatada geela iibisa oo ka cabanaya kordhinta canshuurta ganacsatada ka ganacsata hilibka oo aan kula kulanay suuqan ayaa inoo sheegay in maanta ay shaqo la-aan yihiin maadaama wax geel ah aanan la qalin madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ayay ka codsadeen in arintooda lasoo kala dhexgalo waxayna sheegeen in shaqadani ay tahay halka keliya ay qoysaskooda ku dabaraan waana kuwaan qaarkood oo cabanaya oo gobolka banaadir ka codsanaya inay u dhimriyaan oo nin kastaba asoo boqol malyan lagu leeyahay xoolaha jooji karin haddana waxaa loogu sii daray culays culayskaasoo waxaa ka mid ah toban doolar oo canshuura toban doolar ma awoodaan ma awoodaan yaa qaloobaa la rabaa wadoobaa la rabaa canshuuraa la rabaa oo saa'ida dalaalaa la rabaa dhibaato weynaa jirto yaa waxaan ka codsanayaa guddoomiyaha iyo madaxweynaha iyo madaale inuu dadkaan anaga horta maraykan ma anahan mase soomaaliya anahan yaa annaga soomaaliya anahan lacagtaynu way dhacday waxayna ku dhacday annaga khadiid xumadayna marka waxaan u baahanahan dadka culayska haayo in laga qaado oo culayska nagala wareejiyo dadka aan ka adeega lahayn amba wax naga gada lahaayeen kulli suuq waa laga jebiyey qof wax laga gadaaya male qof kasta dabadaa looga jiraa toban doolar oo canshuura keen ama toban doolar oo laaluusha keen amba hal doolar oo canshuura keenaa la leeyahay yaa annaga doolar maan ka shaqaynaa mise shilin soomaaligayna annaga aan ku shaqaynaa waxaan dhahnay geeli afar doolar waxay dhaheen guddiga geeli afar doolar lagu canshuuri jiray toban doolar macquul mahana mana qabato xoolo iyagoo erka ebel kacsanaayeenoo qaali haayeen hadday dowladdu saas daraaddeed mugga ay kor u dhigto macquul maahanay dhaheen mugga saas daraaddeedaa geeli lagu joojiyey annagana gana- ganacsasada qaasaan oo geela ka ganacsataan nahnay oo dad- dad- dadkuna dadna eryey ka ganacsadaan dadna lo ay ka ganacsadaan annaga kuwa geelaan nahnay maanta sidaasaan anagana aan shaqo la-aan ku nahay oo geeli aan ku weynay mugga waxaan ka codsanaynaa dowladda maadaama aan nahnay shacabkoodii inay ay warbixin fiican ay naga soo siiyaan ay geela ninka la yidhaahdo wixii macquula oo qabto ay ka qaadaan gudoomiye madaale arrinkan waxaan leeyahay wax ka qabto asiga ayaaba aaba gudoomiyada meeshan waa wadanka eh, magaalada asaga gudoomiyaheedii ah sanduuqyadii ah marka eh, kawaanka xoolaha gowraca oo marka dowladda ayaan aan dhahay aan ka codsanaynaa inay arrinkan wax ka qabato ee canshuurta ay ay ummadda ka yarayso maxaa yeelay dadku dhaqaale ma haystaan wax ma haystaan soo ma ninkan ginaafka geela tiin dheer ku soo qaatay dayna ku soo qaatay waa lagu soo qoray eh, intuu keenay lacag ku dhunsho soo ma kaasa dhib qabaa ninkanna lacag wallaahi bilaa kuwa canshuur aan uga baqaya inay dhibka ummadda ka dhaafaan ka ganacsiga hilibka geela ayaa waxa uu soo marayey waddo dheer ayadoo ee dadna ay ka ganacsan jireen geela nool dadna ay ka ganacsan jireen hilibkiisa maanta labaduba ma shaqaynayaan safiya cismaan cabdulle dalsan tv
dowladda etoobiya ayaa sheegtay in si xeeladaysan si walba ay ku raadsan doonto islamarkaana ay ku horgelin doonto heshiiskii afgaradka ay la gaartay dowladda dalkaasi Etoo- dowla- maamulkan irahda somalilan salaamin cadala ayaa warkan faahfaahinaya
etoobiya ayaa sheegtay inay ka go-an tahay fulinta isafgaradkii isafgaradkii la sheegay ama ay la gashay somalilan islamarkaana caradaha dowladda federaalka ee arrintan ku aadan ay tahay waxaan dhaafsiisneyn dib u dhaca kumeelgaarka ah hadalkan ayaa waxaa sheegay cabdulcasiis axmed aadam oo ah la taliyaha sare ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka etoobiya sidoo kalena la taliyo u ah wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu hadalkan ka jeediyey shir ku saabsanaa amniga gobolka geeska afrika oo uu soo abaabulay macadka arrimaha dibadda kaasi oo ka dhacay sainland hotel oo ku yaala magaalada adis ababa sagaal iyo tobankii bishan abriil cabdilcasiis ayaa ku dooday in helitaanka etoobiya ee marinbadeed ay sahli karto kobaca wadajirka ah ay etoobiya iyo soomaaliya oo leh xeeb dhirirkeedu uu dhan yahay saddex boqol oo kun oo kilomitir cabdilcasiis waxa uu ku tilmaamay diidmada muqdisho ee heshiiska etoobiya ay la gashay somalilan inay tahay dib u dhac isagoo ku macneeyey isku day ay dowladda federaalka ku weecinayso caqabadaha siyaasadeed ee ka heysta gudaha soomaaliya sida uu hadalku dhigay wuxuu sheegay in etoobiya ay sii wadi doonto heshiiska oo qayb ka ah sida ay uga go-an tahay isdhexgalka gobolka etoobiya waxay soo dhaweyneysaa dadka ka socda dhammaan dalalka deriska ah gaar ahaan soomaaliya ayuu yidhi waxa waa waa u muhiim labada wadanba in ay u midoobaan kooxaha argixisada loo aqoonsa loo aqoonsaday sida al-shabaab daacis iyo kuwa daacish iyo kuwa dadka tahriibiya haddii aan si wadajir ah u shaqeyno waan horumarin karnaa oo aan waan ka gudbi karnaa caqabadaha intii aan ka hortegi lahayn heshiis aan la joojin karin ayuu hadalkiisii raaciyay cabdilcasiis waxa uu ugu baaqay dalalka gobolka inay ahamiyadda siiyaan iskaashiga iyo barwaaqada wuxuuna dib u xaqiijiyey in etoobiya ay ka go-an tahay nabadda iyo wada shaqeynta dalalka deriska la-ah etoobiya
xaafadaha qaar ee magaalada hargeysa ayaa go-doonsan kadib markii saameyn ay ku yeesheen roobabkii ka da-ay waa kuwaanaa dadka ku nool xaafadaha qaar ee hargeysa oo ka warbixinaya noo soo wareegaya nooma soo geli karo ka naga baxaya nagama bixi karo halkaasaanu ku jajabaynaa mid aan jabin oon ku kufrin taasi way ku jabto anaa ku jabay dowladdeedu waxaanu ka codsanaynaa inay noo soo degdegaan oy noo soo naxariistaan daa'imooyinkaasaanu haysanaa malcaamad nooma tegi karaan meel nooma tegi karaan inay ilaahay dartii noogu soo dhex dhaqsadaan doonanaa cabdikariin axmed mooga liibaan oonu doorano oonu jecelahay inuu noo soo gurmadaan doono inuu noo damqado ish- saddex sannadood baanu saa waraadinayna oonu saa ugu duloohaynaa inuu noo soo dhaqsado uu noo yimaado weligay miidhiya kama hadan intaan adduunyada ku noolaa waanu dhimanay habar yar waanu dhimanay waxa weeyaan awal muddo hore aanaan lahaan jirin oo halkaa la nagaga soo faruuray ayaana hafisay imanka labada rooba keliya oona helay ayaanu hafanay oo guryihii noo wada galeen oo dhibaato adduun noogu dhammaatay markii hore walow ay saa noogu fadhihi jireen haa waanu sii dhaanay noocaa laakiin imanka taa biyaha xoogga le xitaa nooga yimaadeen taasa weeyaan cashuur bixiyaanu nahay waxaan leenahay dee daadkaa naga soo gaadha wuuna sitaa wuuna qaatay dooxuu nagu daray waad aragtaan oo isha macallina dhibaatada halkaa naga haysa cid cid usoo bixi karta iyo cid cid caawin karta iyo cid cid wuxu qaban kartaa ma jirto aan ilaahay ahayn oo maalmaha qaar baa nala ka bixinba guryaha saddex cisho dhaweeyaan soo geli karin cid aanay soo geli karin arday aanay naga bixi karin qof xanuunsanaya aanaan farmasiiga daba uga soo qaadi karin weeyaan wallaahi caruurahan la qaxi gaadhnay oo ka saaran gaadhnaan islahayn ka saarto xitaa haddaanu baxno waxaa dhici kari lahayd inuuna qaado oo dooxa nagu daro roobkii weynaay maalintii dhaweyta da-ay toban daqiiqo wallaahi hadduu sii do-o anigu wadnahan farta ku hayo intaa waxaan lahanaa carruurta ii soo saara naa carruurta ii soo saara marka wallaahi dhibaataan haysata xaafadan dhibaataa naga haysata aad iyo aadna dhowr jeerna in badan oon kusoo noqnoqnay dowladda hoosiyo waaxda may waaxda weliba waaxdaan kusoo noqnoqonay waaxda waxba naluga qaban waayey maayarka waxaan ka codsanaynaa sharafta leh inuu naga soo gaadho oo waxaan kuuhi xaafadaa waxaan kuuhi aad iyo aad bay u dhibaataysan tahay intii ha dhowto wax laga daba tegi lahaa balaaya ka hor ka hortag
warkii duhur aad ka dhegaysanayseen rediyo dalsan dhegeystayaal waa inaga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel